gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle ayaa safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya axmed juma al rumayti kala wareegay deeq gargaar raashin ah oo gaaraysa toddoba boqol oo tan kaas oo loogu talagalay in lagu garab istaago dadka nugul ee abaaruhu sida daran u saameeyeen waxaa sidoo kale dheeri ahaa laba boqol oo tan oo loogu talagalay in la gaarsiiyo deegaanada gargaarka dhul iyadoona isla maantaba lagu dejiyey baqaarada hay-adda gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin ayaa dowladda imaaraadka uga mahad celiyey taageerada muddada dheer ee ay la garab taagan yihiin dadka soomaaliyeed waxaan joognaa baqaarka hay-adda maareynta masiibooyinka oo dabcan aan kula wareegayno walaalahayna united arab emirates oo runtii sida caadada u aheedba runtii ummadda soomaaliyeed oo aad ogtihiin inay abaar xun ay saamaysay abaartaasoo runtii ka dhalatay dayrtii ba'day iyo runtii ramadaankii oo runtii nagu soo dhow inay gurmadkii ay nala soo gaaraan aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa waxaa garabkayga midig taagan safiirka dowladdeena dowladda walaalaha aan nahay runtii waxaana uga mahad celinaynaa garab istaagga mar kasta ay nala garab istaagsan yihiin waxaa runtii hadda aan ka codsannay dowladda imaaraadka maadaama ay iyadu ay diyaar u tahay inay waxyaabo badan naga kaalmayso si flexibility a noola shaqayso inay gobollada dadka oo dhan ay u qaybiso ilaa iyo saddex boqoloo tan oo raashinkaana waxaa la geeyey magaalada kismaayo oo dabcan aan runtii ka rabno magaaladaas iyo dadka jooga magaaladaas inay si fiican uga faa'iidaystaan ilaa laba boqoloo tanna waxaa la geeyey magaalada boosaaso oo runtii iyadane aan runtii annagu ka codsanay inay gaarsiiyaan meeshaas oo runtii iyadane aan rabno inay maamulka puntland iyo guud ahaan dadkaas runtii looga faa'iidaysto halkan waxaa nagu soo gaara hadda laba boqoloo tan oon iidana u rabno maamul goboleedyada halkan ka dhow inta badan hirshabeelle gobolka banaadir ilaa iyo galmudug ilaa iyo south west in runtii wixii la gaarsiiye kale la gaarsiiyo waan waana runtii mana ahan midii ugu horreysay mana ahan midii ugu dambaysay dabcan safiirku waa hadda ila wadaagayay in uu isku dayi doonaan ilaa iyo ramadaanta ka horna inay dadaalo badan bixin doonaan ay ummadda soomaaliya soo gaari doonaan macaali safiir soo dhowow aad iyo aadaan runtii ugu faraxsannahay inaa maanta runtii nala joogto baqaarka hay-adda maalinta masiibooyinka waxay muujinaysaa commitmentigaaga iyo runtii si ay kaaga go-an tahay inaa ummadda soomaaliyeed aad mar kastaa la taagnaataan dabcan waa historic oo ma ahan hadda wax hadda ay noo bilaabanayo muddo dheerba garab istaagaad noo muujinaysaan ka khaasatan aniga ka guddoomiye ahaan ka hay-adda maalinta masiibooyinka aad iyo aad iyo aadan ummad dowladdiina iyo shacabka iyo adiga khaasatan baan kugu mahad celinaynaa dabcan annagana waxaa nagala rabaa insha allahu tacaala inaan ilaahna toogno dadaalnane inaan runtii xaaladdan aan ku jirnahay oo ummaddayna ay ku jirto maaldhowday reportiga soo baxay wuxuu sheegayay ilaahay saddex milyan wax ka badan inay xaalad adag ku jiraan dabcan insha allahu tacaala laakiin dabcan kaliya kama shaqeeyaan inay humanitarianka naga caawiyaane ceelal ayay runtii hadda mar dhow ay mataqaanaa waxuu ahay qaar badana la sameeyey qaar badana hadda lagu tala jiraa hay-adda sodmah oo xoojinaysa dadaalada looga hortegayo saameynta khataraha ka dhalan kara abaaraha ayaa muddooyinkanba ku jirtay dadaalo xoogan oo wax loogu qabanayo dadka saameynta xoogan kala kulmay abaaraha